Shilkan oo ah mid gaari ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Mandera oo ka mid ah dhulka NFD ee ku hoos jira gumaysiga Kenya waxaana halkaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac iyadoo sidoo kale burbur soo gaaray gaadiidka shilka galay shilkan ayaa waxaa ku geeriyooday laba ruux kadib markii gaari bas ah uu dul maray gaari kale oo noociisu yahay Hilux ka oo taagnaa sida lasoo warinayo goobta gaadiidka laga raaco ee Mandera looga aado dhanka magaalada Ramu ila wareedyo kale ayaa sheegaya in dadka dhintay ay saarnaayeen gaariga holokista ee la dulmaray waxayna wararka qaar sheegayaan in marka hore labada qof ay soo gaareen dhaawacyo xooggan taasi oo keentay in ay u dhintaan dhaawacaasi haddaba jawiga goobta uu shilku ka dhacay ayaa ahayd sida tan dhulka NFD ee ka mid ah dhulka ay Kenya xooga ku haysato waxaa ka dhaca shilal baabuur ismaamulka ka jira Kenya waxaa sidoo kale aad ugu badan shilalka gaadiidka kuwaas oo ay sanadkii dhimasho iyo dhaawac ku noqdaan kumanaan qof sida lagu sheego tiro koob sanadle ah oo la sameeyo si kastaba shilalka ku soo lalaabtay dhulka ku hoos jira gumaysiga Kenya ayaa waxaa inta badan loo aaneeyaa wadayaasha oo si xawaare ah u kaxeeya gawaarida